saraakiishana ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan taliska qaybta afartan saddexaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan deegaanada jubbaland ayaa bilaabay qorshayaal kala duwan oo lagu doonayo sidii kooxaha nabadiidka looga saari lahaa deegaanada ku dhowdhow degmada jamaame iyo sidoo kale isla degmadaasi oo haatan ciidamadu ay ku dhow yihiin degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose taliska qaybta afartan saddexaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo aasay booqday ayaa saraakiishu waxay inoo xaqiijiyeen in xilligan ay socdaan abaabul xoogan oo ku aadan diiwaangelinta iyo tirikoob ciidamada la xidhiida iyo sidoo kale sidii ciidamada ku haray magaalada gudaheeda looga soo saari lahaa islamar ahaantaana ay qayb uga noqon lahaayeen howlgallada ka soconaya deegaanada dhulka waqooyiga ah ee gobolka jubbada hoose korneel cabdiqaadir ibraahim isaaq oo ah taliyaha qaybta afartan saddexaad ee ciidanka xoogga dalka ee jubbaland ayaa faahfaahin ka bixinaya qorshayaasha ku aadan sidii kooxaha nabadiidka looga saari lahaa degmadaasi
saaad ula socotaanba waxyaalo fara badan ayaa jiray ee qaybtan ka jiray waxyaalahaas waxaan u malaynayaa hadda inaan ka soo gudubnay hawsheennu ay u badan doonto in yacni waxaa weeye ciidanku uu dhaqaaq sameeyo bacdamaa kala daadsanaantaasi waxyaalo fara badan oo experience laga qaatay waxaa ka mid ah ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa ciidan loo tababaray inay cadowga la dagaalamaan inay xuduudaha ilaaliyaan in ay qarannimada mataqaana iyo calanka ay difaacaan kuma salaysno ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wax barnaamij siyaasadeed la yidhaahdo oo ay ku shaqeeyaan ma jiraan waxa ay ku shaqeeyaan waxaa weeyaan awaamiirta qarannimada ah ee ka timaado dowladnimada ku salaysan dowladdu waxay u dhisan tahay qaab yacni waxaa weeyaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleed ciidamada dhexe dowladda dhexe ciidanka national securityka ah wuxuu la mid yahay yani waxaa weye hadba meeshu uu taagan yahay iyo gobolka uu waajibaadka ku leeyahay inuu ka dagaalamo cadowga cadowga maaragtaye uu kula dagaalamo ayuu waajib u leeyahay inuu mataqaanaa sida ay tahay inuu howlgalka ula fuliyo gobolkaasi ciidanka hadda ka hor waa kala daadsanaa ciidamadu waxay leeyihin nidaam tacticaal ah ee ay ku dagaalamaan aadan maxamed salaad raadiyahay telefishinka qaranka magaalada kismaayo